daahir amiin jesow oo ah xildhibaan ka tirsan dowlada federaalka ayaa sheegay in dowladda u hogaamiye xasan sheikh ay isbaaruyin dhigatay wadooyinka soo gala magaalada muqdisho si dadka safarka ah gaadiidka ugula degto si qasab ahna ugu diiwaan geliso waxa ay ugu yeertay doorashooyinka qof iyo codka lagu sheegay xildhibaanka ayaa soo hadal qaaday dhacdo dil ah oo dhowaan ka dhacday duulaadka muqdisho taasoo lagu dilay nin darawal ah wuxuuna sheegay in ninkaasi ay dileen guddiga oo magacawday xasan sheikh diiwaangelin awgeedna loo dilay madaxweynuhu hadda waxaad istiri dib daba uma soo noqonaysay qabyo ninkeedaa dhammaystiree dhammaystir naga dhammaystirin intaas noogu jooji nin xuseen yuusuf liira guudley lagu dili isdiiwaangeli sida doorasho aada ii siiso cod wuxuu sababsaday oo dembigaas iskale guddiga ee xasan sheekh maxamuud madaxweynaha uu samaystay ee maanta si gardarro ah ku dilay wiil soomaaliyeed inay ku dilaan isdiiwaangeli haddii kalna waa ku dilayaan jidka afgooy ka yimaada ee gobolladaas koonfureed ka yimaado isbaaraa la dhigay kan gobollada dhexa ka yimaadana isbaaraa la dhigay adoo rakaab ah oo laga yaabaa inaad beledweyne kasoo safarta laba habeen saddex habeen jidka aad kusoo jirtay waddooyinka waa iska qarab yihiin markii lagu yidhaha war soo dega isdiiwaangeli horyaa madaxweyne ummadda ha rafaadsan n f intaasaan ugu filan waxaad istiri oo aada ogaatay debdeba laguma dooranayo xoog xoog ma soconaayo waxaad adiga shala diiday kaama yeelayno hadalka xildhibaankan ayaa imaanaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ee dowladda federaalka ka waday degmooyin kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho diiwaangelinta waxa ay ku sheegtay doorasho qof iyo cod ah taas oo ay horay u diideen mucaaradka dowladda iyadoo hadda si qasab ah oo cagajugleyn ah dadka u diiwaangelinaysa iyadoo dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ay gebi ahaanba si isku mid ah u diidan yihiin doorashooyinka noocaas ah ee asalka laga soo minguuriyey gaalada